shirkuun ahayko laka xaqiijay ku qaybgalka hanraabta siyaasadda iyo laka qobdi magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wayna ku qaybgalay maamulka gobolka odayaalka dhaqankiiyo hanraabta gobolka iyo kan degmada beledweyne madalla waybaan la agaasintay somali womens leadership wayna laka wacyigeliyay diiradana laka saarey sida laka xaqiijiyay koroqoondada hanraabta soddon boqolkiiba iyo ka leeyin ku qaybgalka siyaasadda dalka haana ku mid ah odayaalka iyo hanraabta ku qaybgalay madalla lunkudowahay xaqiijinta qoondada hanraabta soddon boqolkiiba waybayo kudowahena sidanka habboon ay hanraabtiyo un helo koran qoondadiyo wayna saasaatow siyaasiyiinta iyo hogaanka maamulada dalkiyo ku dalbadeena in hanraabtiyo fursad ansiyaan sidiyo kaalintiyo nabadaynta ay ku qaada lahaayeen dalka gabdhuhu waagii la dhihi jiray gurgay ku rooyihiin waa ka guureen gabdho waxbarta weye gabdho mutacalimiina weye jaamacaday intooda badan ka soo wada baxeen waa la ogyahay in marka la reebo maahan in annagoo oo degan oo mataqaanaaye aqoonteena iyo maskaxdeennaba isku darsano inaan ku dagaalanno ama aan ku soconno dowladda federaalkana aysan noo diideyn ama mid dhexe khayr badanaan idiin rajaynaya insha allah howshaan howl hadda soo bilaabatay ma aha siday idinku sheegtay maamulkeena sare gobollada soomaaliya gobol uusan tegin ma laha cadaadaan tagnay hargeyswaxaan tagnay dhuusamareeb boosaasaan garowe xagga baydhabo xagga kismaayo muqdisho gudaheedoo hadda tii ugu dambaysa ee aheedoo lasoo qabtay tanaan hadda taagannahay intaasna waxaa waaya juhdiga waxa loo gelinayo in ay noqoto gabari gabadhii waxbaratay ee soo baxdo boqolkiiba soddon annagoo ku dagaalamayno inaan xaqayna soo dhacsan hadduu ilaha idmo dowladduna ay nagu garabsiiyaan odayaashana ay nagu garabsiiyaan maamul dhaqameedkana uu nagu garabsiiyo iyo odayaasheenna nabadoonadeena ah iyo siyaasiyiinteennaba inay nagu garabsiiyaan waan ku faraxsannahay barnaamijka maanta looga hadlaya qoondada boqolkiiba soddon in ay haweenka u ololeeyaan maamacaasha aaday u mahadsan tahay ma ahan barnaamijka markii ugu horeysay beledweyne ay ku qabanayso dhowr mar ayay noogu qabatay waana ka mahad celinaynaa mar walba inay noo soo laalaabato barnaamijyo kaleeto oo looga hadlayo boqolkiiba soddon boqolkiiba soddon haweenka in ay u ololeeyaan in ay helaan xaqooda barnaamijyo badanoo noogu soo kordhiyo ayaan rajaynaynaa in uu haweenka lagu dhiirigeliyo inay helaan boqolkiiba soddon siyaasiyiinta maadaama ragga iyo dumarku sanadadan ay la leeyahay dumarka ayay u badan haddana waxaan arkaynaa in kuraasteeni rag badan ay naga boobayaan waxaan maanta halkan iskugu imaaday in aan maanta aan ka doodno ama aan isku dhiirigelino si aan ku heli lahayn qoondada boqolkiiba soddon soomaaliya hanraabta ka jarta siyaasadda wayba inta badan yo ka doodeena iniyo xaqiijaan ku qaybgalka siyaasadii oo taaseytii oo inta badan la sheego iniyo ka leyin soddon boqolkiiba